Karinta dharka baatiga ah ee dumarku ku labistaan waa mid ka mid ah xirfadaha ugu fudud ee ay haweenku bartaan kuna shaqaystaan, balse waxaa jira khatar ay haweenka dharka kariya kala kulmi karaan kiimikooyinka kala duwan ee ay u isticmaalaan midabaynta dharka haddii aysan helin agabka loogu talagalay in kiimikada la ysaga difaaco. Faadumo Daahir Cismaan ayaa ka mid ah haweenka ku shaqaysta xirfadda dhar karinta, taas oo ay ka baratay mid ka mid ah xarumaha farsamada gacanta ee magaalada Kismaayo. Waxa ayna hadda ku shaqaysataa gurigeeda iyadoona shaqadani ka maaraysa nolosha qoyskeeda. Faadumo ayaa ka warbixisay sida ay ku bilowday shaqadani dhar karinta iyo khatarta lagala kulmi karo kiimikada ay dharka ku midabayso. Waxa ayna codsatay in lagu caawiyo agabka loogu talagalay in kiimikada la ysaga ilaaliyo sida galoofyada gacmaha la gashado iyo sidoo kale agab kale oo wejiga lagu xirto si kiimikada la ysaga ilaaliyo.
goobtan waxaa lagu sameeyaa dharkariska labada kun iyo labaiyo labaatankii waxaan ka bartay dalxiiska xarun laga furay oo xaafadda dalxiiska ku taalaan ka bartay waxaan adeegsadaa sida rinjiga cusbada koollada iyo biyo kulul oo la karkariyey baan adeegsadaa dhar cad oo weyd oo baacweyne cad baan ka sameeyaa way badan yihiin loofle saxanle dhiish way fara badan yihiin dharka quruxda badan ee meesha kuwa dhan aragto weeye haa qalab goonaa lagu sameeyo waa inaad maxaan golofsiga waa inaad hesho waa muhiim inaad hesho maxaan ku idhahdaa afka wixii lagu xidhan jiray waa muhiim inaad maxaan ku idhahdaa dawada iska ilaaliso oo waxaan chemical waaye inaad iska ilaaliso waa muhiim waa mid loo baahan yahay wallaahi dawada waa iska dhib badan tahay waa kimika laakiin haddana faa'iidaan ku qabnaa maxaa u karina muhiimaddu waa faa'iida inaanu ka helno koley waa marmar aan dalab ku samaynin way jirtaa marar aanu iska karsanno anugu is ahaan iska karsanno way jirtaa maya waa layga gataa kolley waxaan aan kariyo uguma baaro kolley noloshana waan ku maaraynaa qoys ahaan marka dee noloshana waan ku maaraynaa kolley dad lix qof dhan aan ku maaraynaa inay shaqaystaan oo maxaan ku idhahdaa farsamada gacanta ay bartaan sida farshaxanka sida dharkarista sida harqaanka noloshooda iyo ilmahoodan ay ku maareeyaan baan kula talin lahaa kiimikooyinka kala duwan ee lagu midabeeyo dharka baatiga ah si naqshado qurux badan loogu sameeyo ayaa mid khatarteeda ay u bareeraan haweenka ku shaqaysta xirfadani dharkarinta oo ah xirfad haween badan ka caawisa inay guryahooda iyagoo jooga shaqaystaan